wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay tababar ku saabsan horumarinta baahiyaha qorshe howleedka sanadlaha ah iyo qaab dhismeedka miisaaniyadda degmada kismaayo kulanka oo ay kasoo qayb galeen guddoomiyaasha deegaanada hoos yimaada degmada kismaayo ayaa waxaa si wadajir ah u daahfuray agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duuqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed farweyne ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka iyo waxa uu daaran yahay
oo la tirinayaa oo la sheegayaa oo la qorayaa baahiyaha degmadu ay leedahay degmadana ma aha kismaayadan aan joogno eh waxaa weeye waa deegaanada ay xukunto oo dhan oo laga kala yimid baahiyahaas markii la qoro oo la taxo oo la qoro oo tiimka noo jooga ay ay qoraan ayaa waxaa la sameynayaa qorshe howleed sanadla ah qorshe howleedkaas ayaa marka lasoo saaraya hadduu ilaah yidhaahdo degmada ayaa marka ku shaqayn doonta hadduu ilaah idmo maxaa kasoo baxayo marka danta laga leeyahay waxay tahay waxaa weeye danta laga leeyahay iyo waxa ay degmada ka caawinayso iyo micnaha ay ugu ay ugu fadhido waxaan ooga tegayaa guddoomiyaha hadduu ilaah yidhaahdo annaga ka wasaarad ahaan marka maxaana saaran haddaan sideedaba aan idiin sheego waxaa weeye degmooyinka iyo maamulada lasoo doortay waxay hoos yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha marka maxaa saaran waxa saaran waxaa weeye inay degmooyinka iyo guddoomiyayaasha iyo mameeyarada ay la shaqayso oo ay ka caawiso sidii loo tababari lahaa maamulka degmo kasta waaxaha kala duwan oo loo tababarayo wixii ay qaban lahayd degmadu iyo sidii ay horumar u gaari lahayd dhanka kale guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa kasoo qaybgalayaasha ugu baaqay inay ka faa-iideystaan tababarka si qorsho loo sameeyo waxaa rabaa marka inuu ururiyo oo deegaan walba baahiyaha dadkiisa haya u soo jeediyo si qorsho looga sameeyo kadibna qorshahaas miiska loo saaro hadda ka hor labada kun saddex iyo labaatankii waxaanu sameynay toddoba magaalo oo banaanka ka xiga maxaa ahayday kismaayo iyo magaalada kismaayo sideedaas islaamka adala isugu keenay qorshahoodii halkuu ku jira wax badanna waa laa qabtay waxna waa ka dhimay laakiin waa dariiq la marayo oo baahidii ay ku qoran tahay inta dhiman waxaan sugaynay maanta oo kale iyo mashruucan dowlad kaab inay dhinaca ka soo galaan